Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wax wanaagsan dhegeystayaal waa raadiyo dalsan ku dhawaada wararka subax qodobada aasaasi gudubisa dunkaana waxaa ka mid ah qodobada hay-adda sirdoorkii nabadsuguda qaranka uu shaaciyey inuu dalka dhacay gobolka shabeellada hoosada ku jiray ruuxo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab gudaha guutada afar iyo tobanaad ee cudurka xooga dalka soomaaliya oo gaaray deegaanka ganaale oo ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo gobolka bilowdaas wakiilka dowladda soomaaliya ee dalka uganda oo booqatay xarunta safaaradda ee dalka kenya wata marinta mas-uuliyadda qaranka soomaaliyeed ee sukmaa oo tababaro soo xirtay xubnoo ka tirsan shaqaalaha hay-adda maalinta mas-uuliyadda qaranka iyo taliyaha ciidanka booliiska dalka kenya oo magaalada nairobi oo ku soo dhaweeyey danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa jimco taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha disembar laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorxulon warka subax ee raadiyaha dalsan waxaa kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed ee nisa oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay ku dileen howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nisaa war-saxaafadeedkan oo u qornaa ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee nisa oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan ku dilay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo howlgalka ama howlgalkaasi uu laga fuliyey duleedka tuulada la yidhaahdo jambuluul oo hoos tagta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose howlgalkan oo dhacay xalay oo ay taariikhdu ku beegneed afarta disembar kun afar iyo labaatan ayaa lagu guuleystay in lagu soo afjaro ilaa iyo afar xubnood oo al-shabaab ka tirsan una qaabilsanaa ururinta lacagaha baadda ah waxaana ay magacyadooda kala yihiin baa layidhi macalin nuur oo u qaabilsanaa al-shabaab marin habaabinta dhalinyarada deegaanka liibaan oo u qaabilsanaa ururinta lacagaha baadda ah caliyare oo ahaa xubin ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu yidhi warka sidoo kale bilaal oo shakhsiga afraad ah waxa uu isna uu ka tirsanaa dagaalyahanada shabaab sidoo kale waxaa howlgalkan lagu dhaawacay kuusow iyo cadow oo iyaguna ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab waxaana ay markaasi ku magacaawnayeen xisbada sida warka nise kasoo baxay lagu yidhi hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee nisa waxa ay mar kasta ka go-an iyo goob kastaba in lagu beegsado cadowga khawaariijta ah ayaa hadalka la raaciyey haddaba waxaanu ku wargelinaynaa baa layidhi dadka rayidka ah inay ka fogaadaan goobaha ay isku aruursan karaan dagaalyahanadaasi warkan kasoo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ayaana lagu sheegay in howlgalkaasi ballaaran ee ka dhan ah al-shabaab in uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose isla wararka gobolka shabeellada hoose intaana ka bixin taliyaha guutada afariyo toban afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya gaashaano sare nuur maxamed gaabow nuur farey ayaa waxa uu gaaray deegaan la yidhaahdo janaale oo isna isla gobolkaasi shabeellada hoose ka tirsan socdaalka taliyaha ayaa ujeedkiisu u ahaa dardargelinta howlgallada ka dhan ah al-shabaab iyo u koorgelidda baa layidhi sida ay waajibkooda qaran ay u gudan lahaayeen ciidanka guutada ee halkaasi ku sugan howlgalkan ka socda gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey dardar xoogan uu ku socday dagaalada ka dhan ah al-shabaab geesta kale dhegeystayaal haddii aanu fiirino gobolka shabeellada dhexe iyo sidoo kale hiiraan sohodiinta ay wadaagaan waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagneed colaad maleeshiyaad wadadega ee gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaasi oo sohodiinta marar kala duwan uu ku dhex maray dagaal qaraar oo sababay dhimasho iyo dhaawac wararku waxay tilmaamayaan in haatan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo mas-uuliyiin maamulka hirshabeellaha ay ku baxeen sidii xal loogu heli lahaa xiisadaasi saraakiisha ciidamada ee dhinacyada ee ku baxay ayaa waxa ay u soo jeediyeen beelaha dagaalamaya in ay xal waara ay ka gaaraan colaada soo noqnoqotay waxaana saraakiishu ay sheegeen in dagaalkan qabiil ee markale kasoo cusboonaaday suhdiinta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe in ay gadaal ay ka riixayaan maleeshiyada shabaab sida uu sheegay taliya qaasim cali rooble oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee shabeellada dhexe ku sugan
maalmahan waxaan uda waxaan meeshan u joognaahay iyo safarkeenna wuxuu ku saabsanaa waxaa ka mid ahaa qaala tacaalaa laa khayra fii kaiirin min ajwaahum ilaa man amara bisadaqatin oo macruufin oo islaaxin bayna naas waxaa ka mid ahaa dib u heshiisiin iyo dadka walaalaha oo deegaankan dego oo la yidhaahdo abgaal iyo kalan la hawiye oo xoogaa yacni maalmahan xoogaa shakiga oo ka jiray eriyadaas oo ka jiray shakigaasi inaan bixinno oon ku dadaalno baag aabaan lahayn ilaahi subxaana wa tacaala marka hore u mahad celinaynaa marka xiga walaalihii aan la kaashannay oo taliyayaasha labada deegaan ka mid yihiin taliyaha nabad sugidda qaranka iyo taliyaha odawaa ay ka mid yihiin wasiiradeenna xildhibaanadeenna doctoorkeenna xildhibaanka deegaanka ka soo jeeda dhammaan waa u mahad celinaynaa waxaan rabnaa deegaankan odayaashooda waa heshiiyeen annaguna markhaati aan ka ahayn dowladda soomaaliyana waxaan rabnaa inay sidaas ogaato meel walba oo dagaal qabiil ka jirana dadku waa deris waa walaal oo isla dhashay walaalkii inuu dilo nin darajo ku helaahuna ma jiro ragga deegaankan joogo ee macawiisleyda ah ee ehelka ahna dhinacaas iyo dhinacaasba waa wada ballannay duul xun ayaa ka dhex shaqeeyo waayo waa iska fahmi karnaa biidni illaahi tacaalaa duulkaas xunna waa iska bixi doonyaa dadka walaalka ahna siay u heshiiyeen oo markhaatiga aan ugu ahayna waa uga mahad celinaynaa isu imaadkooda iyo isu tanasulkoodan waa uga mahad celinaynaa dowladda soomaaliya iyo deegaankan dadka ka soo jeeday oo baag aabka noo ahayna waxaan rabnaa inay ogaadaan sidaas waxaana layna mahad ha ka gaarto dadaalka ay sameeyeen annagkana kalaankeenna inta waajibka ahayn waa waa waa oofinay oo waajibkeenna waa soo gudannay waxaana dowladda soomaaliya ka codsanaa iyadaa gacan weyn oo dalka soomaaliya oo idil xukuntee meel walba oo dagaal qabiil ka socdo dabadaa laga riixo waayaa oo waa la curiyo waayaahe inay xoog iyo xaalad isugu geyso deegaanka hadda ka nimidna waa nabad dadkii ka soo jeeday oo abgaal iyo xawaadla ahaa murursade oo maalmaha wax ka dhexeeyana waa heshiiyeen
geesaha kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmona waxa ay tababar usoo xirtay shaqaale ka tirsan hay-adda sudma waxaana ka qeyb galay munaasabadaasi guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudmo mudane maxamuud macalin cabdulle
gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudmo mudane maxamuud macali cabdulle ayaa maanta xarunta qaran ee howlgallada gurmadka deg dega ah waxa uu tababar muddo shan cishaha socday ugu soo xiray soddon iyo sagaal shaqaale oo ka kala socday waaxyaha sodma iyo hay-adda qadar jarity tababarkan ayaa hay-adda sudmo waxaa ka gacan siinayay hay-adda qadar jarity waxaana inta uu socday lagu baranayay u diyaargarowga sida loola tacaali lahaa arrimaha la xidhiira musiibooyinka si gaar ah aqoonta aas-aasiga u ah fahamka uu diyaargarowga iyo ka jawaabista deg deg ah iyo hanaanka caalamiga ah ee yareynta khataraha musiibooyinka siminaarkan ayaa ahaa mid lagu xoojinayo awoodda sodma ee in ay si wax ku oolah uga jawaabto caqabadaha kala duwan ee soo food saara shacabka soomaaliyeed iyo wax ka qabashada xaaladaha deg dega waxaana xiritaankiisa guddoomiyaha ku heliyey guddoomiyaha hay-adda qatar jared iyo mas-uuliyiin kale mid ka mid a ardaydii siminaarka loo soo xiray macalimiintii bixinayay iyo la taliyaha sare ee hay-adda doctor cabdiraxmaan waxiid ayaa ka hadlay siminaarkan iyagoo la hadlay warbaahinta training wuxuu noo soo socday muddo shan maalmood waxaanu ku qaadanay ayadoo practical iyo theory labada ah anagoo isticmaalayno dhulkan iyo eh, activity-yada aa sameyn anagoo ku dabaqeen xaaladaha ka jiro wadanka haddee tahay qarax oo example ahaan ala sameyne Eh, waxaa kaloo ka mid ahaa anagoo afar group isku kala qeybnay operation center anagoo is- eh, oo joogno operation group operation group oo call center eh, group fidi iyo waxaa isticmaala security ayadoo documentarina uu sheegay eh, macallinka la sameeyey kullin waxaana lagu barabaraadkadana ku daba qero emergency haddii dhic sida ugu jawaabi laheene Eh, haddii dhibaato ilaahi looma keenay dhibaato ee dhacday sidaa falcelin ugu samayn laheene sidaa ku cabiri laheene ayadoo isticmaalayna qaacidooyinka oo ku ba- ku barana cashirka sida xiriiryaha uu u sheegay waxay ahayd emergency-da ama maaragta aafada sida looga jawaabi lahaa ka jawaabista ka hor sidii looga diyaar garoobi lahaa ayaan maxay ahayd aad ugu xooga u saarnay Ee, saddex step ayay ahayd marka hore in loo diyaar garoobo barbarmaski kadibna laga jawaabo oo spacekaasi markiiba on time looga jawaabo iyo recovery-gii wixii la samayn lahaa saddexdaas isugu jireen Ee, ma ahayn cashar buugii qalin loo qaatay oo keliya oo ee, laga dhageysanayo facilitatoreska ama fududeeyaasha laga dhageysanayo ma ahayn laakiin waxay ahayd real practical ayay ahayd fursadaha waxay noo saamaxeen dhulka oo weyn aan haysano in maalin walba aan, aan sameyno eh, mid ka mid ah activity-da aan meesha kusoo qaadanay Eh, daktarada xanuunada runtii waxay dumarka ahayd iyo dhuma la'aanta ah eh, maamadaha tiimka caafimaadka ee global fertility katagalayaasha aad care ayaa golaha loo howlgasha hadlinaya isbitaalka waxay aad doctor u saafirsan dhiirigeliyeen xaaji abubakar facilitatorada oo maanta oo ay warbaahinta kula liseen hadashay dabcan xarunta isbitaalka ayaa facilitatorka ama maarata ka warbixisay
macalinka marka bukaanada iyo dhow lagala isbitaalka qayb bixirinaya qaadanaya isbuucaan helay warbudlinaya natiijada marka waxaan aad ugu mahad celinayaa wanaagsan ee muhiimada ku dhammaan tiimka ka qayb iyada oo sidoo kale ka warbixisay dhaweeye iyo agaasime intaba waxay xanuunada ay dhakhtarka daweysay waxa waaye halkan bukaanada ee dadka ka faa'iidaystay waa isla dadkii tababarkii hore ka faa'iidaystay oo oo tababarkii face one-ka ay ka faa'iidaystay Een, dabcan soddon iyo afarta qofood ee sodma amba new york xarunta new york howlgasha iyo shanta qadarba waa waa isla listigii hore dadkii ku jira ka faa'iidaystay because duruustii hore dadkii soo qaata ayaa hore loo sii weli sidaas darteed sida uu sheegay xiriiriyuhu waxa waaye waxa looga Kenya hadlay Socda.
ee u diyaargarowga iyo ka hortagga ee musiibadu inay dhacdo sida loo looga hortago waa la baray waxaa kaloo la baray een, s- haddii musiibadu ilaahay la- haddii lacalla ay dhacdo sida response looga sameeyo loo coordinate gareeyo la isugu daba rido qiimaha hay-adda qadar jaarita cabdulfataax aadan iyo guddoomiyaha sodma ayaa dhinacooda ka warbixiyey tababarka iyaga oo la dardaarmay shaqaalihii loo soo xidhay aqoon iswadaarsigaan maanta waa maalin kale oo runtii fursaddan isugu helnay haddana helino aqoon kororsi kale
warkii subaxa saaka kala socoteen raadiyo hadalsana magaalada muqdisho khiyaartan dhegeysata ay waanageynta anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa saaka idiin waramayey cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa farsamada ka qaabeynayay warkan kiisa xiga intaynu dib ugu kulmi doono akhyaarta sharafta leh waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel